barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka horn ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah afarta bisha maarso ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayna idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo loas caanood ku soo bandhigay qalabka lagu hago baabuurta oo uu isagu sameeyey anugoo geerishka jooga oo wadda yaroo dhinac marta baa inaan yaroo isna aada u saaxiibo caqligao muhiimtiisa oo aan isna waxbaro baa igu yidhi maadaamaad haddee macallinkayga tahay aad awooddo inaad waxyaaba fara badan isku dayday maad waddadan agtaada marta maad baltaraafid leyd aad ka taagtid oo ka tijaabisid runtii fikradda fikrada aad macquulay noqotay waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro boosaaso loogu qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa ka hortagista dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka iyo carruurta heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
mudanayaasha aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ayaa joojiyey kulan ay maantoo khamiisa isugu iman lahaayeen si ay uga doodaan wax kabedel lagu sameeyo booliska dalka maraykanka waxaana kalfadhigaasi u baajiyeen kadib markii ay soo gaadhay digniin ay saraakiisha ammaanka ee aqalka kabitalka ilaalisaa u soo jeediyeen in mudanayaasha aqalkaasi ay khatar dhinaca ammaankaahi ku iman karto maalinta khamiistee maanta ilaa maalinta sabtidee soo socota maantaoo khamiisa ayaa sidoo kale aqalka sanadku ay ku ballansanaayeen inay ka doodaan miisaaniyadda ku dhowaad labada trilyan ah ee uu madaxweynaha maraykanka joe biden dalbaday si dhaqaalaha maraykan ee xanuunka covid sagaal iyo toban saameynta ba-an ku yeeshay loo samato bixiyo digniintan ayaa timid iyadoo laga cabsi qabo inuu dhaco weerar la mida kii lixdii bishii janawari ayna dhaaftay ka dhacay aqalka capital hiilka xilli ay ka socotay munaasabadda ansixinta codadkii doorashada madaxweynaha maraykanka ee uu ku guulaystay madaxweyne joe biden xilligaasi oo dad qaab mudaharaad u abaabulan oo taageersan madaxweynihii hore ee donald trump ay xoog ku galeen islamarkaana ay burbur u geysteen xafiisyadii kongareeska laamaha cadaaladda ee dalka maraykanka ayaa dacwada ku soo oogay in ka badan saddex boqol oo qof oo ka mida dadkii ka qayb qaatay rabshadihii lixdii janawari ka dhacay caasimadda rabshadahaasi oo lagu beegsanayay aqalka capital hill ee kongareeska ay ku shiraan oo xilligaasi ay ku sugnaayeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka mike pence iyo mudanayaasha kongareeska waxaana ku dhintay ugu yaraan shan qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa kuwii ilaalada golahaasi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qalad weyn ku tilmaamay go-aankii ay talaadadii qaar ka mid ah gobolada maraykanka ay ku gaareen in hadda kadib aanan qasab laga dhigi doonin marada afka lagu xirto ee looga hortago cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka covid sagaaliyotoban guddoomiyeyaasha gobolada texas iyo mississippi ayaa tobanka bishaan dhaqan gelinaya ogolaashaha in dadka ay iska furaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo marka ay joogaan goobaha dadweynaha isagoo la hadlaya wariyayaasha arbacadii shalay ayuu biden sheegay in maaska afka lagu xirto uu farqi weyn sameeyey sidaas daraaddeedna ay qalad weyn noqonayso in gobolada qaar ay fasaxaan in dadka ay maradaasi tuuraan dalka maraykanka ayaa waxaa cudurka covid sagaal iyo toban ugu dhintay in ka badan nus milyuun qof tan iyo markii laga helay kiiskii ugu horreeyey muddo hadda laga joogo hal sano
dhowr wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownaya wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed jaamac ayaa dhowaan magaalada laascaanood ee gobolka sool kusoo bandhigay qalabka kalahaga baabuurta oo isagu sameeyey qalabkan ayaa la filayaa in loo adeegsado iskoosiyada magaalada waxaana warbixintan magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariim cabdilaahi olol waxaa jira dhallinyaro badan oo isku dayaya inay hibooyinka iyo halabuurka ay leeyihiin ay soo bandhigaan cabdiqaadir maxamed jaamac dhowaantan ayuu magaalada laascaanood waxa uu ku soo bandhigay qalab ugu talagalay inuu gaadiidka kalahaga kaasoo wadooyinka magaalada laga taagi doono cabdiqaadir ayaa u waramaya barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa ugu horeyn ka hadlaya waxyaabaha uu soo bandhigay iyo waxa uu hibada gaarka u leeyahay isagoo sheekadiisana ku bilaabi doonaa waxaan hadeer sameeyaa waxyaaba fara badan oo iyu dambeysay traafigan aan hayaantii dhawada soo bandhigayay oon isleenahay aad ku xidhan haddii alla ka dhigo isgoysyada ugu muhiimsan ee degmada laascaanood insha allaahu weliba aan sii horumarin doonno o aan ka dhigi doonno timer kuwo wakhtiga la shaqaynaya oo daqiiqadana demaya daqiiqadana daarmaya oo dheanada maalin iyo habeenba shaqaynaya iyagoo qayb iyagoo xataa rimuud ah sistamo fara badan bay leeyihiin diyaar baan u ahay sidoo kale waxaan sameeyaa waxyaaba fara badan oo ay ka mid yihiin dariilyada gacanta lagu dalooliyo alwaaxda iyo birtayo oo dhiisi iyo ac iyagoo beteriya iyagu iyagoo korontaaba waxyaaba fara badan baan sameynaa sidoo kale waa dugsi farsamo gacan baa xataa nagu jirta oo aana dhallinyarada wax ku barno xirfado badan aan ku barno ilaa dhowr iyo toban cabdiqaadir aad iyo aad baad umahadsan tahay waxyaabahaad soo bandhigtay waxaa ka mid a ista gaadiidka laydharkan ku isticmaalaya oo kale booradaha oo kale qaabka aad u samaysay iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin oo kale bal iiga sheeke walaahi horta nidaamkan maalin buu anoo geerishka jooga oo wadda yaroo dhinac marta baa inaan yaroo isna aad u saaxiibo caqliyo muhiimtiisa oo aan isna waxbaro baa igu yidhi maadaamaad adee macalinkayga tahay aad awooddo inaad waxyaaba fara badan isku dayday maad waddadan agtaada marta maad bal taraafid leyd aad ka taagtid oo ku tijaabisid runtii fikraddii fikrada aad macquulay noqotay waana markiibana waan ku dhiirada inaan tijaabiyo daawo walba waxba iguma ahayn waan samayn karayey laakiinse nidaamkaasaan sidhi bal bal ninanka codsigiisa aqbal dabeedna baashi baan diyaariyey laba isbuuc baanba ku diyaariyey alaabteedii iyo wixdii iyo sistamkeedii qaacidadiina dee waan markii kadib baan iyadana diyaariyey wakti bayna ku shaqaynaysaa marna way isdiminaysaa marna way staaraysaa sidaa kuwa caalamka isdiminaysaa staaraysaa mana walala waa laga dhigi karaa ninankaa dhallinyarada baan igu dhiirigeliyey inaan sameeyo oo aan tijaabiyo waa nin isna hal abuura cabdulaahi cabdirashiid xareed baa la yidhahdaa markaa saasaan ugu dhiirada inuu sameeyey cabdiqaadir sidoo kale waxyaabaad samaysay waxaa ka mid a booradaha lagu xidho goobaha meheradaha oo iftiin samaynaya xarafyadii iyo magacyadii oo kala duwan oo midabadii cagaarkii casaankii iyo cadaankii intaba iskale balka war kuwaasoo kale qaabkaad hibadaas u hal abuurtay oo kale weliba bogos bay ku wada jiraan xarfuhu way ifayaan alaabo fara badan aan isku daray baan ka sameeyey laydharhkii iyo kalarkii caagii kalarka sameynayey iyo fareenkii alwaaxaha iyo safitooyinkii baan ka sameeyey geerishkana ku tijaabiyey geerishka dabka baabuurta baan ku tijaabiyey insha allahu hadda dad fara badan baa awel ganacsiyaanba uguma taglagnin dad fara badan baa arrinkii cajabiyey iyo iftiinkan fiican iyo dabeedna haddeer waxaan wadaa inaan bal goobahoo dhan ahaa aan ganacsi u bedelo aan goobahoo dhan gaarsiiyo goobahan aan xayisiiska lahayn oo dhan aan gaarsiiyo ay ifaan habeen iyo maalinba weliba system cusubban kusoo kordhinaya ah in habeenkiina ay isdaaraan sensor aan la xidho maalintiina ay isdamiyaan ayna wax korontaaba ayna ku shaqayn ayagu dabkooda iyo waxoodaba isku kumbilistaan bal inta qaybood aad aqoonta u leedahay dhanka dabka oo kale bal iga war dhinacan dabka haddaan ka hadlo horta jaamacad ma gelin oo waxbarasho uma sii gudbin laakiinse waxaan bartay baratical baan ku bartay geerish baan ku bartay waxaan bartay sistamka d c-gana aada ugu dheereeyaa sidoo kale a c-gana aqoon fiican baan ka haystaayo hadday tahay dabgulinta guryaha iyo hadday tahay solar systemka iyo hadday tahay ceelashbamuunka ceelasha iyo kuwaasoo dhanna waan ka shaqeeyaa laakiinse aada waxaan welinown caan ugu ahay qaybtan dabka baabuurta oo aan gobolka sool oo dhan dee deegaanadeedoo dhan aan wax ka soo hagaajiyo bari galbeed iyo waqooyi iyo koonfur baan ka soo hagaajiyo
inaad hibadaada sii horumariso waxyaabaha caqabadaha ka hortaagan inaad soo bandhigto maxay yihiin
caqabadaha waxaa ugu badan horta warbaahintu aad bay i taageertaayoo waan saaxiibo badan baan ku leeyahay oo intay garab taaganoo naale intaa aad adigu ka mid tahay qofkii ugu horreeyey waxay ka duuban aad adigu aad tahay iyo allayahay naxariisanaa ka waraabaye axmed sakin faarax ilaahaysna naxariisanaa ka waraabaye warbaahintu markaa saaxiib badan baan ku leeyahay oo intaa way garab taagan yihiin caqabadaha ugu badan waxa weeyaan dhiirigelin la-aan baa jirta qofkii haddii uu waxay sameeyo oo aan dhiirigelin loo samayn aan dadkiisugu samayn gobolkiisugu samayn wadankiisugu samayn qurbajoogtiisugu samayn hay-adihiisugu samayn waxaa ku dhacaya waxa la yidhaahdo niyajab baa ku dhacaya dabeedna dibadhac bay keenaysaa anugu markaa muraayadan wixii ugu cajiibsanaa muraayadii sboortiga ahayd waxay kala bedelaysay toban kun oo lambar bay kala bedelaysay aduu intaa jiifara halkaa ku qoranoo xisaab loo bedelay oo min kow ilaa iyo dhammaada bay kala bedelaysay ay awood u lahayd waxaana fikrad fara badan baana aad igaga baxday oo cira igaga soo baxday marka dhiirigelin la-aan baa jirtaa iyo inaan dadkiiba aan dhiirigelin ama aana samaynayn ayna jirin hay-ada gaara oo iyaguna farsamada gacanta iyaguna dadka kusii dhiirigeliya taasaa jirta marka oo cid gaaroo farsamada gacanta dhiirigelisa ayna jirin taasaa keenaysa inaan marba aan dhowrkii sanababa aan mar warbaahinta iska warhelo oo ay haddana arkaan waxyaaba fara badan oo aan sameeyey oo haddana aanan soo bandhigin marka marka insha allaahu dee hadda dhallinyarana waxa waan barnaa wax soo saarna waan sameeyaa weliba waxaan kusii han weynahay inaan dad fara badan oo hadda taalantii aan qoraayo gobolka jooga iyo hadday doonaa gobolka ka baxsanaada gobolada dariska joogeen aduu dadka waxaa la abuuroo dhan ciwaanadooda iyo waxooda waan urursadaa weliidii waa gesheeyihiin waan u diyaariyaa waxaa ka mid a adeer inaan hadeer isna wada diyaarad caadiyo xataa ayax lagu buufiyo wada qaybta electriga maalin kasta waan u xidha adeerna gebagabay ugu dhowdaa insha allah isna mar baynu booqananaa oo cabdillahi cabdirashiid xareed la yidhahdo isna diyaaraddaas inuu fuulo kiciyowba ku hanweeyahayoo u diyaar wixii dabana waa ka caawiya marka wixii halabuur dhallinyarada halabuurka leh intaa waa garab taaganahay wixii daba ay kaga xidhmo waan ka caawiyaa wixii fikrada ay hayaanna waan ka qaadaa marka waanad badan u wada shaqaynaa dhallinyarada gobolka ee halabuurka leh insha allah kuwa deegaanada soomaalidana iyagana waan la shaqaynana waan xiriirkooda waan raadinayna insha allah bismillah haatanna aanu aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay fanaanka xariir axmed
maalmahan istaba jooga igu adag murnaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogigaaaday anaa dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga maalmahan istaba jooga igu adag murnaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday masafada cudurdaanay cidladanaad mermeeray udulqaadka maadhooyin cidladanaa ka mermeeray aw dulqaadka maadhooyin mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday masafada cudurdaanay cidladanaad ka mermeeray udulqaadka maadhooyin cidladanaa ka mermeeray aw dulqaadka maadhooyin muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna ducayo adkarmisay barinaan ku hela maalin ducayo adkarmisay barinaan ku hela maalin mutay dadaalkayga micnihiiyow jadkeena muutiyey dadaalkayga micnihiiyow jadkeena u bandhigay malmuudkeena ducayo karmisay barinaan ku helo maalin ducayo karmisay barinaan ku helo maalin karigaad muneeyey murtiday kugu koobay macansooy kuu dooray magacaan weynayey allayne ku maamuusay magacaan weynayey allayne ku maamuusay karigaad muneeyey murtidayda kugu koobay macansooy kuu dooray magacaan weynayey allayne ku maamuusay magacaan weynayey qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa loo qabtay kulan wacyigelin ahaa oo ku saabsanaa sidii ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka loo geysta haweenka iyo caruurta wariyaha v o e-da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray kulankan ayaa loo qabtay dhallinyarada magaalada boosaaso waxaana ujeedkiisa uu ahaa ka wacyigelinta dhallinyarada tacadiga ku salaysan jinsiga iyo weliba in dhallinyaradu ay isku baraarujiyaan ka hortegista dhibaataynta haweenka iyo weliba caruurta kulankan ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay kashaakeynta dhibaatooyinka laga dhaxlo jinsiga maadaama dhallinyaradu ay yihiin halbowlaha bulshada ayaa dhallinyarada loogu baaqay inay wacyigelintan ay gaarsiiyaan dhallinyarada kale ee dhigooda ah si aan loo niyad jabin dadka la kulma dhibaatooyinka qaar ee lagu sameeyo faadumo cabdulaahi salaad oo ka socotay hay-adda keer oo tababarkan dhallinyarada u qabatay ayaa waxaa ay ka sheekaysay barnaamijkan maanta inay dhallinyarta maanta hormuud u tahay in tacadiga ay ka istaagto meel aan uga soo wada jeesano g b v-gii wuxuu noqda wax tacadi aad u ballaaran oo bulshada saameyn ku yeesho inkastoo ay u nugushahay dumarka iyo caruurta dhallinyartana ay qayb ka qaadan karta inay tacadiga meel ka soo istaagaan inaan dhallinyarta dhiirigelinno oo awaabulno oo iyagana ay kasoo muuqdaan meel wanaagsan ee noqdaan dadkii ka celin lahaa dadka fariimaha ay qaadayaan bulshada ku celiyaan ay ka qabtaan dhallinyarta waxaweeye waxay yeelan karaan positive iyo negative waxaa jirta dhallinyarta inay ka qayb qaadan karaan si looga hortago tacadiga gudoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari muuse yuusuf isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka bari shamso mahad bulxan ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay hormuud u noqdaan ka wacyigelinta tacadiga jinsiga sidii looga hortegi lahaa wacyigelinta tacadigana tacadigana uu fara badan yahay haddii kufsi noqon lahayd hadday noqon lahayd dildil qof loo geysto hadday noqon lahayd qof hantidiisa la dhaco marka tacadigu qaybo badan buu leeyahay marka diinteena islaamkuna ma ogola in tacadiga qof bini aadana tacadi loo geysto dhaqan ahaan soomaalidana ma fiican marka insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa in barnaamijkani haddii ilaahay idmo uu noqon doono mid miro dhal ah g b v waa tacadiga ka dhanka ah biniaadamaha ka dhanka ah tacadigaas waxa waaye maaha wax lasoo koobi karo waa geed weyn oo baxay geedkaas oo la baxa laamo iyo faaracyo la baxa weeye iyo muxuu iyo xidido la baxa weeye maaha wax la koobi karo laakiin dhaawacyada ugu weyn hadda aag dhagahayga waxaa ugu soo dhacdhacayay markii la hadlayay gudniinka fircoonka ah anagu gudniinka gabdhahaan dharaxnaa kubsiga dhacaya oo aan ahayn macnaha wax foolxo aad u foolxo diinteenuna aysan marnaba ogolayn ma kala sooco labada wuu ku dhacaa walow uu kala badan yahay hooyooyin waaweyn oo habraabu ku dhacay sagaashan jiraana loo keenay waxaan leenahay ilaahay hayna ka suuriyo aan ka wada shaqayno dhammaanteen dhallinyare waxaan waxaanu diyaarunahay inaan idinla shaqayna nala shaqeeya ugu dambayntiina qaar ka mida dhallinyarada ka faa'iidaysanayay tababarkan wacyigelinta ah ayaa dareenkooda ka hadlay iyo weliba siday u arkaan in kulankan loo qabto ururka soo abaabulay shaqadan quruxda badan laguna tababaray arrimo wacyigelin ku saabsan dhanka dhallinyarta iyo g b v-ga haddana waxaan arkaa mirahoodii iyo sida qurux badan u qaban aad baa ugu faraxsannahay ma aha booso keliya meesha laga qabtay waxaa laga qabtaa gobollada kale si isku wada mid ah marka aad baan ugu faraxsannahay inay barnaamijyadan noqdaan concentrate ay joogta noqdaan insha allah haduu ilah yidhahdo dadka sheekh mustafa waxaan keenaha xigmad celisid qofku adaptation noqonaya marka waxaan rabnaa bulshada aan ugu xiran in lagu celiyo wacyigelin badan ay u baahan yihiin dadka waxay u baahan yihiin waa in wixii meesha laga qaada bulshada ka qaada inay guryahooda ku celiyaan iyo meelahay ka yimaadeen ku celiyaan barnaamijkan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan inay bulshada iyagu shaqooyinka ay qaban karaanin iyagoo aan shaqada aysan qabanayn hay-adaha iyo dowladaha ay qabtaaneen bulshada hoose islamarkaana iyaga ka qayb qaataanin yuusuf maxamuud v o e haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya faarax maxamed cali
mahadsanid sahre ciidla nuur kooxda barcelona ayaa usoo gudubtay kama dambaysta tartanka koobka dilarey ee waddanka sbain kadib markii saddex iyo eber ay xala uga adkaatay naadiga sefilia taasoo colocolis ahaan ka dhigan saddex iyo laba maadaama lugtii hore ee koobkan ay kooxda sefilia labiyo eber uga soo adkaatay barcelona goolka guusha waxaa daqiiqadii sagaashan iyo shanaad ee wakhtiga dheeriga ah u dhaliyey martin brenweit oo ciyaarta bedel ahaan kusoo galay halka labada gool oo kalena ay kala dhaliyeen gerard bike iyo osman dembele waxay barcelona sugaysaa midkood kooxaha atletic bilbao iyo levente oo caawa lugtii labaad ku ballansan magaalada valencia waxaana kulankoodii hore ay kusoo kala baxaan hal iyo hal haddii barcelona ay ku guulaysato koobkan wuxuu noqonayaa markii soddon iyo koowaad iyadoo labayo tobankii sano ee ugu dambeysay ee sagaal ka mid a barcelona timid faynalka koobkan dhinaca ingiriiskana kooxda manchester united waxay xalay niyadjab weyn kala kulantay ciyaartii ay la yeelatay kooxda crystal palace kadib markii barbardhac eber iyo ebera ay ku kala baxeen labada kooxood waa ciyaartii saddexaad oo isku xigta oo united barbardhac gool la-aan ay ay garoonka uga helosho waxaana niyadjabka kooxda united uu fursad weyn u yahay kooxda city maadaama ay sii dheeraysanayso kala horeynta dhinaca dhibcaha ee horyaalka waddanka ingiriiska waxay ahayd natiijo niyadjab ah wax yar ayaa naga khaldanaa haddii aadan isku toosnayna guul kama gaari kartid kulamada aad ciyaarayso crystal balacena waa nagu adkaysay ayuu yidhi tababaraha kooxda manchester united ol ganer solcher natiijada ciyaartan ayaa ka dhigan in manchester united oo ku jirta kaalinta labaad oo leh konton iyo kow dhibcood ay ka dambayso afar iyo toban dhibcood kooxda ay isku magaalada yihiin ee manchester city waxaana maalinta axadda ah ay la yeelan doontaa kulanka adag ee loo yaqaano derbiga dhinaca kalena kooxda kaalinta saddexaad ee lester city ayaa barbardhac hal iyo hal ah la gashay kooxda banley kadib markii weeraryahankooda reer nigeria kaleeshi ayanja uu daqiiqadii soddon iyo afaraad gool bareejo ah u dhaliyey halka banleyna uu goolka furitaanka ciyaarta daqiiqadii afaraad u saxeixay weeraryahankooda reer jack republic mate fiandra ugu dambeyntiina weeraryahanka kooxda brusia dortmund erlin halan ayaa meesha ka saaray inuu xil ciyaareedka soo socda ku biiri doono kooxda chelsea ee waddanka ingiriiska waxaana laacibkani uu dhinaca kale rajo geliyay kooxda manchester city oo doonaysa inuu ku buuxiso booska uu bannayn doono laacibkooda sergio aguero oo heshiiskiisu ku egyahay xilli ciyaareedkan haalan oo qaab ciyaareedkiisa iyo gooldhalintiisa ay soo jietay maamulka city wuxuu afartan iyo shantii kulan ee ugu dambeysay ee kooxda brusia dortmund u dhaliyay afartan iyo saddex gool waxaana dhinaca kale iyaguna heshiiska weeraryahankan raadin doona kooxaha manchester united iyo liverpool jariirada bill ee waddanka jermani ayaa qortay in brusi dortmond ay ku doonaysa laacibkan qiimo lacageed oo gaaraya boqol iyo toban milyan oo geni xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
mahadsanid faarax maxamed cali oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa codka fanaanka suldaan seeraar
nafku doonta diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayrahayodhan dayrahayodhan nafku doonta diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayrahayodhan dayrahayodhan waxay demisaa dabka igu hura waxay daartaa nalka darajada doorka noloshe ayla daadegine dabuurtaada waxay damisaa dabka igu hura waa xaydaarka nalka darajada doorka noloshe hayladaa degine daymadaadan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe qalbi kugu degay oon ku dayn karin waa ku doorbidaa oo ku doortay diiqadiigu gelin oo diiqadiigu gelin qalbi kugu degay oon ku dayn karin waa ku doorbidaa oo ku doortay diiqadiigu gelin oo diiqadiigu gelin raajadii hataa waxay darartaa odhaah diranoo waxay dalbataa dugsigaagiyo daryeelkaage ballu soo dagace raajadii hataa waxay darartaa odhaah diranoo waxay dalbataa dugsigaagiyo daryeelkaage ballu soo dagace daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahari ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta xaggiinna inta aan hawada ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
naf ku doonta diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayraha iyo dhan oo dayraha iyo dhan naf ku doonta diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayraha iyo dhan oo dayraha iyo dhan dabuurtaada waxay damisaa dabka igu hura waa xaydaarta nalka darajada doorka noloshe hayladaa degine dabuurtaada waxay damisaa dabka igu hura waa xaydaarta nalka darajada doorka noloshe hayladaa degine daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe soo weeg, dibu soo weeg, dibu soo weeg, dibu soo weeg.